magaalada berbera waxaa lagu qabtay xafladda dahfurka ololaha dhiigshubista qaranka oo si toos ah looga dahfuray isbitaalka weyn ee magaaladaas munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka gobolka saaxil mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan dhakhaatiirta isbitaalka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan agaasimaha isbitaalka degmada berbera doctor jimcaale cali heybe ayaa faahfaahin ka bixiyey munaasabadda dahfurkan waxaan maanta halkan ka iclaaminaynaa inuu cusbitaalka guud ee magaalada berbero ka furmay kaambeyn guud kaambeynkaasoo quseeya ama daaran dhiig shubis kaasoo la doonaya in dhiig badan la kaydiyo oo la diyaariyo maadaama bishii barakeysnada rabadaan ay nagu soo fool leedahay waqti kastana ay suurtagal tahay ama ay dhici karto in emergency yimaadaan sidaa daraaddeed dadkina maadaamaay suuman yihiin ay adag tahay in dadkii laysu soo ururiyo sidaa daraaddeed baan doonaynaa in dhiig badan oo kayda la diyaariyo wasaaradda caafimaadkana waa ku mahadinayaa inay arrinkaa garatay oo ay u astaysay maanta oo bishu tahay iyo britolo ay bishu tahay in la sameeyo kambeyn guud oo dhiig lagu shubayo wadanka oo dhan waa ku mahadsan yihiin wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo agaasimaha guudba waan uga mahad celinaya arrinkaa inay garteen
dhanka kale waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay munaasabadan iclaamkiisu ka baxayo bulshada gobolka saaxil oo dhan gaar ahaan degmada berbera maadaama bishii rabadaan ay barakaysayd fooda ay nagu soo hayso loona baahayay maxayhayday dhiig in la shubo la kaydiyo si amarjansiyada maxayhayday ilaahayba cusbitaallada imanaya maxayhayday loogu adeego waxaan bulshada gobolka saaxil iyo kuwa degmada berberaba ugu baaqayaa oo aan ka codsanayaa inay si sharaf leh iyo karaamo leh isu soo xilqaamaan oo ay kambeynkaa dhiig shubistee maanta laga iclaamiyey cusbitaalka degmada berbera oo shaqaalo tobabaran oo hufanna ay u joogaan uguna diyaaray inay dhiigga ka shubaan si hufan inay u yimaadaan bulshada reer berbero oo dhan maanta waan ku bogaadinay wasaaradda caafimaadka inay dooratay inay maalin qaran ka dhigto dhiig shubista waana badbaadada bulshadeena iyo kuwa u baahan xaaladaha degdega ah caalamka si guud baa looga shubaa tusaalaama maraykanka oo kale dad lagu qiyaasay sideed milyan ayaa saas kasta shuba marka somalilan iyo dadkeeda wax la quman inay bartaan dhiig shubista waana nidaam caalamka o dhan ka jira waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka saaxiib iyo magaalada berberaba inay ugu deeqaan dadkooga walaalahooga inay dhiig u shubaan oo ay ugu deeqaan si ay u badbaadiyaan nafahooga iyo dadkoogaba waxay muhiim u tahay berberi waxay ku taallaa magaalo xuduuda waxay ku taallaa magaalo muhiima ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil waxa uuna wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan ku ammaanay ololaha dhiig shubista qaranka aad iyo aad baan udu mahadsantihiin wasaaraddan waan ku bogaadinaya wasiirkeeda wasiir ku-xigeenkeeda agaasimaheeda guud isuduwaha gobolka agaasimaha cusbitaalka dhammaan bahda caafimaadka hadday heer gobol tahay iyo hadday heer qaran tahayba waan ku bogaadinaya mashruuc ololaha dhiig shubista qaranka ee laga dahfuray magaalada berbera ayaa ah mid ahamiyad weyn ugu fadhiya bulshada ku nool magaalada berbera iyo deegaanada ku teedsan